doctor maxamed amiin cabdi cali oo ka mid a dhallinyarada magaalada beledweyne oo bartay cilmiga xulaha ayaa xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ka bilaabay olole lagu daaweynayo xoolaha la xanuunsan cudurrada kala duwan cudurrada uu ka daaweynayo xoolaha ayaa waxaa ka mida busbuska burseelaha iyo cudurka tibida doctor maxamed amiin ayaa ka warbixiyey cudurrada kala duwan ee xoolaha ka daaweeyo iyo waxyaabaha ku dhaliyey inuu bilaabo ololahan xarunteyda waxaa laga heli karaa daawo walba oo xayawaan uu u baahan yahay oo ama daawooyinka xoolaha loo isticmaalo dhammaan available waay waa laga helayaa bulshadana waxaa waaye waan u shaqeeyaa oo waxaa waaye haddii ay ii iibsadaan waxaa waaye xarumahooda aan ugu tagaa ama guryahooda aan ugu tagaa qof walbana waxaa waaye si macquul aan ulama caamilna oo waxaan aan ka helaa ka badan oo ajir aan ka helaayo oo neefka markaas dhibaataysan haddii aan caawinaad aan u sameeyo oo xitaa mararka qaar dadkii iyagoo xoole ayn lahayno oo xayawaano oo wadooyinka ku dayacan ay ii soo wacaan oo si bilaashan ugu shaqeeya marka bilaashan aan daawada u siiyaa oo korjoogteenna oo ku sameeya oo meesha uu joogo neefka marmar waan booqdaa oo markii aan jaanis u helaayo marka kalena waxaa waaye bulshada zaa'id ii soo wacdaa oo waan la shaqeeyaa afarta xaafad waxaa waaye waan u shaqeeyaa oo magaalada ay ka kooban tahay bulshadeedana aaday umaadsan yihiin oo mar walba waxaa waaye sidii horumaa dadkeenni way hormareenoo oo waxaa waaye sidii horumaar xoolaha si wanaagsan ay u daaweystaan bulshadeena soomaaliyeed ee gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne ku sugan waxaan leeyahay walaalayaalow cuduradii waddankeenna oo ku soo bateen oo waxaa waaye kansaradii kansarkii iyo ayu balaayo oo dhan oo cudur ah oo adduunyada kale ay iska soo cedab tireen ayaa gobolkeennii la xanuunsan yahay oo dhibaataynaya dadkeena ay ku dhibaatoonayaan waxaana laga qaadaa wax kaleeta ma ahan meel kalena ha u raadinina waxaa laga qaadaa xooliha laga qaadaa marka waxaan idin leeyahay walaalayaalow ka digtoonaada neef daawo aad ku dirtana ha isticmaalin hilibkiisa neef xanuunsanna waa la mid ha isticmaalin hilibkiisa iyo caanihiisa ha isticmaalin